asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khayrta qiimaha laha wadanka dhexdhida iimail kasta oo aadan iyo dibada naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamka ee somalia dsbr news com kuna soo dhawaada war wixii dan iyo dibada aan idinka haynay habeenkan caawa warkana waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan cali waran cadde oo shaaciyey in wadahadal u bilaabmid garabyadii isku hayey ee iska soo horjeeday ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo ku sheegay garabka ka soo horjeeday in ay yihiin dad macaan jecel ah oo xisbiga qas ku wada wasiirka madaxtooyada somalilan oo ku warbixiyey safarkiisa waqooyiga amerika iyo qaadhaanka wadada cerigaabo taliyaha ciidanka milatariga soomaaliya jenaraal indho qarshe iyo kolonyo gelbinaysay oo qarax maanta lagula eegtay magaalada muq diyaarado cunto sida oo gaadhay degmada bunaburd kadib markii al-shabaab dudeen in gaadiid lagu geeyo raashin degmadaasi intaas waa qaar ka tirsan wararkii caawaan idhahaynay oo kooban haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde ayaa shir jiraa-id oo goor dhaweyd oo galabta ah ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa ku shaaciyey in gudidii guurtida dadexaadka ka galaysay arrimaha kulmiye ay maanta kulankoodii ugu horeeyay la yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo islamarkaana arrinta lagu soo dabaalaya ayaa uu yidhi wadahadal iyo dhexdhexaadin wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan waxa uu saxaafadda u sheegay in khilaafkii soo kala dhex galay xisbiga kulmiye la go-aansaday in lasoo afjaro wasiirka arrimaha gudaha somalilan waxaa kaloo uu xusay in golaha guursida xubnahoodii dhexdhexaadinta waday ay kulan la yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan islamarkaana oo kusoo dhammaaday is-afgarad isagoo intaa ku ladhay in ay u ballansan yihiin kulan kale run ahaantii maalmahan hadallo badan baa bulshada dhexdeeda kusoo noqnoqonayay oo ku saabsan kulmiye dhexdiisa arrimihii maalmihii hortay idaacadaha ka baxayey runtii waxaan jeclaa halkan inaan idinka sheego on dadweynahana u sheego somalilan runtii waa dal maanta horu maray waa dal dhistay institutionskiisii iyo hay-adihiisii dowladnimo waa dal muddo dheer iminka kusoo tartamayay madaxnimada iyo habka dimuqraadiyadda waa wadan u bisil ama u bislaaday inay kasoo gudbaan carqaladihii u adkaa oo runtii dalkanu soo maray muddo hore maantana alxamdulilahi rabbilcaalamiin meel qiimo leh oo caalamku majee majeeranayo nabadeenna wadajirkeenna iyo hanaankeenna maamul ee wanaagsan siduu u socdo weeye waana wax ilaahay loogu xamdiyo runtii arinta kulmiye ee maalmahan suuqa ku jirtay waxaan jeclaa inaan shacabweynaha u sheego arrintaa waxaa shir ballaadhan ka yeeshay guurtida iyo madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo oo runtii maanta iyo shalaba si wanaagsan isula falanqeeyey shir qiimadana ay ku qaateen qasriga madaxtooyada hawshaasuna muxuu ahaye sidaa horeba maqasheen waxa mxuaha uu socdaa hadalkii waana la isugu soo noqonaya haddii la yihahdo guurtida iyo madaxweynuhu way isku soo noqonayaan waanay socotaa insha allahuna waxaan rajeynaynaa sidii dhaqankaynoo ahayd ee wanaagsanayd ee aynu khilaafaad ku xallin jirnay bay ku xalismaysaa haddii la yidhaahdo wasiirka arrimaha gudaha mudane cali maxamed waran cabdi waxa uu shacabka u soo jeediyey inaanay dareen ruucan ka qaadan khilaafkan oo haatanba lagu dhammaynayo dariiqa isqancaynta iyo isu tanaasulka ay somalilan heerka ay maraysa kusoo gaadhay waxaa kaloon jecla runtii halkan inaan uga mahadnaqo dadweynaha reer somalilan sida qiimaha leh ee ay u fahamsan yihiin qiimaha wadankoodu leeyahay siday u ilaaliyaan nabadda siday noogala shaqeeyaan nabadda siday ugu soo jeedaan dalkooda sida markay khilaafaadku jiro xasiloonida iyo taxadirka faraha badan iyo degenaanshaha ay u leeyihiin baan runtii aan uga mahadnaqayaa bulshada reer somalilan dhammaantoodba waxaan leeyahay gobonnimada iyo maanta halkaynu marayna waxaynu kusoo gaadhinay xataa haddii qof khaldamo in loo caqli celiyo in dariiqa fiican la tuso in in dhinaca looga soo wada jeesto la yidhaho war hebelo waad khaldan tahay hebelona waad saxan tahay marka runtii waa dariiqa aynu ku dhaafinay dunida inteeda kale ama meelaha kale ee africa ee nala midka ah wadankeenuna maanta wuxuu marayaa meel qiimo leh wax dhib oo kale oo jiraana ma jiraan waxa weeyaan nidaamka iyo shuruucda iyo habka muxuu ahay laysu toosinayo keliya ama ciddii khalad fahamtay sidii wax loogu sheegi lahaa oo keliya meesha taallay wax dhib oo kaloo jiraana ma jiraan insha allahuna waxaan filayaa inaynu wax walba ay noogu dhammaanayaan oo dhib kastoo yimaada adduunyadu dhib kama dhamaato de mar walba waa carabi labistan baa isqoonsanaya soomaalidu waa way isqaniinaan hase yeeshee lama yidhaha waxaas maxay usoo dhaceen ama maxaa khilaaf u yimaadaan lama yidhaahdo laakiin tubta maanta caalamku inaga daba socda ee laynaga baaranayo laynaga baarayo xigmadda aynu ku xalinaa waxa weye sidaynu wax u xalino sidaynu wax u xalinaa waxa weeye waa isu caqli celin iyo qofka oo haddii uu nidaamka yarbeeyo lagu soo celiyo marka waxaan runtii jeclaan halkan bulshada reer somaliland laga baahiyo in arrinteenu sidaa tahay hawshuna ay muxuu ahaayey madaxweynaha iyo guurtuna ay isku soo noqon doonaan sida insha allah ugu qiimaha badanna ay noogu dhammaan doontaan jalakaan galab ka sheego gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye jaamactirsan garabka muuse bixi ayaa mowqif adag iska tagay khilaafka ka dhex huraya xisbiga kulmiya ee labada garab ka kala dhigay jaamac shabeel waxa uu sheegay in xubno tardamaraac ahay siduu hadalka u dhigay ay talooyin khasno siinayaan madaxweynaha somalilan waxa uu gudoomiyaha golaha dhexe ku dooday inay soo bedelayaan xubno uu ku sifeeyey hukunraac isagoo intaas ku daray in xisbigu uu leeyahay hogaan hogaankana uu bixinayo awaamiirta iyo qodobada lagu shaqaynayo waxaanu yidhi jaamac shabeel dhibaatkaloma jirtee maxaa jecel madaxweynaha ku hadheeraysan weeyaan iyo dhaameel weeyaan oo madaxweynaha been ku buuxiyo been ku wada afaraadka saacadood baa ku akrinaya ayuubaa abuuraya dhibaatada marka hadal lagaala hadhi waayana biniaadan baa toode waa waxbaa kaaga duxayo waxbaa ka qaadanaysa markay beenaalayaashu isu kaa bedelaan ya ee kala siday kala sida samey kala sida samey kala sida samey sagaal iyo sagaashan marka kaa tirsada ka boqol adigu ku gelaya dhibaato aan inta ahayn la taalla ma jirto madaxweynuhuna waa biniaadan laakiin waxaan anigu ogahay intaasoo jeero ay beenu sheegeen oo hortiisaanu ka caddayna inay been ahayn oo hortiisa ka caddaatay waxaa jira goreelo markay istidhaahdaan iminku idiyar fahmi malaa oo u warqadda qorayaana waxay soo abuuraan mashaariic kale mar alyaabo markay shakiyaan ay istidhahdaan iminku warqadda qoraya erigaagu iminku qoraya ayay mashaariic soo abuuraan wax muuse la yidhaahda ka shaqeeya oo anagu aanan garanayn oo madaxweynaha la dagaalamaya oo madaxweynaha kursiga ku haysta war shabaxay abuureen weyi
qara xoogan ayaa saaka abaaro sideedii subaxnimo waxaa lala eegtay gaadiid ay watay saraakiil ka tirsan ciidanka milatariga soomaaliya xilli ay marayeen agagaarka warshadii hore ee caanaha ee magaalada muqdisho goojagayaal ayaa ku ramayay in qaraxu ahaa nooca miinada dhulka laga aaso waxaana lala eegtay kolonyo gaadiida oo la tilmaamay in ay gelbinayeen saraakiil ka tirsan ciidanka milatariga oo uu ku jiro taliyaha ciidanka milatariga jenaraal indho qarshe qaraxa ayaa ahaa mid aada u xoogan oo laga maqlayay xaafadaha ku dhowdhow halka uu ka dhacay ciidamada milatariga ayaa degdeg u xidhay wadooyinka soo gala halka uu qaraxu ka dhacay weli si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay qaraxaasi hase ahaatee warar xogogaale oo ay helayso shabakada wararka ee qurbajoog dotcom ayaa sheegaya in taliyuhu uu ka badbaaday qaraxuna uu dhacay kadib markii gaarigii gelbinay ee uu la socday taliyuhu uu gudbay oo ahaa nooca qufulen waxaana wararku ay intaas ku darayeen ay shabakadu helaysaa in halkaa ay dhaawac uu ka soo gaadhay haweenay ka agdhoweyd aagga uu qaraxu ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waayadan dambe hooy u noqotay qaraxyo iyo ismiidaamin aan loo miidaan dayn oo ay ka dambeeyaan kooxaha ka dagaalama soomaaliya gaar ahaana ururka al-shabaaba oo maraykanku uu ku daray liiska argagixisada ugu dambaytiina laba diyaaradood oo raashinsida ayaa maanta ka tegay degmada buulaburde ee gobolka hiiraan kuwaas oo ay halkaas u dirtay dowladda soomaaliya kadib markii al-shabaab ay ishortaagday gaadiidka raashinka geen jiray degmada diyaaradaha ayaa siday bariis caana iyo daawo wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaaliga soomaaliya ayaa shalay bilowday gargaar dhinaca hawada ah oo loo sameynayo dadka ku nool magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan sida uu sheegay gudoomiyaha degmada buulaburde axmed cabdi weheriye maamulka gobolka hiiraan kan degmada saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay doonayaan in lagu soo afjaro oo la iskugu furo degmooyinka beledweyn iyo buloburda ee gobolka hiiraan oo ay haatan laf dhuunkashay ku noqdeen xoogaga al-shabaab kadib markii magaaladaas laga saaray oo ay ka saareen ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya oo isgarabsanaya akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhaayay guud ahaan intaa waxaan kusoo ilxidhaynaa war wixii aanu caaweydii haynay warka warka xiga waxaan idinkaga teginaa dhinacii kaalmaha
Above and see a